bsm اllahi الرحman الرaحيim alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaةu والسlاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم allahuma wafiqna min alaqwaali wاlأcmaali lima tuxibhu وtarضى ugu horayn ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaan u mahadnaqayaa ilaahay inagu kulmiyey goobtan fadliga badan ee ah guri guryaha alle ka mid ah faalxamdu lilaah aladii binicmatihi tatimu asaalixaat waxaa kaloon u mahadnaqayaa ehelka masaajidkan almadiina ee barakaysan ee khayr ka badan ee uu hormoodka u yahay sheekha masaajidka ee sheekh cabdiraxmaan maxamed cali abu xudayfa iyo culimmada kale aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida sharafta iyo wanaagga leh ee ay noo soo dhoweeyeen fursaddan iyo wacdiganna ay u suurtogeliyeen waxaa kaloo mahadsan sheekh muuse kelimaadka qiimaha badan ee ujeediye waa uga mahadnaqaynaa ilaahayna tabaaraka wa tacaala waxaan u weydiinayaa an yajcala dalika fii miisaani xasanaati dhammaanna dadka xaadiriinta ah waan ugu mahadnaqayaa xuduurka qiimaha badan ee ay ku yimaadeen masaajidkan qiimaha badan walaalayaal waxaa sheekh muuse uu ka soo hadlay himmadii iyo hankii salafku siduu u sarreeyey ee cilmiga ay u dalbayeen waxaa laga yaabaa inaynu qariibsanno oy wax la yaab la inagu noqoto yacnii hanka intaa leeg iyo cilmiga intaa leeg sidee ay u xasilinayeen ama ay u koobi karayeen laakiin jawaabtu waxa ay tahay waxa u sahlay arrimaha waaweyn ee innaka mucjisada inala ah waxa u sahlay salafka oo sirta iyo sababtu ay tahay aadaabta aynu tilmaami doonno ayay ku toosnaayeen waayo cilmigu wuxuu u baahan yahay xurmo iyo xaqsiin hadday tahay cilmiga iyo xamaladiisa iyo hadday tahay agabka iyo kutubta uu ku qoran yahayba marka waxaan odhan karaa waxyaabaha lagu kala tegay ugu weyn waxa kow ka ah ee kuwaasina halkaa u gaadheen dadka maantuna aanay u gaadhin waa naqsiga ka jira xagga aadaabta cilmiga iyo xamaladiisa iyo adawaadkiisa oo adabku wuu ka horreeyaa dalabka aladabu qabla alab intaanad cilmiga dalbin aadaabtiisa waa inaad ilaaliso oo aad barato waxaan soo qaadan doonaa saddex qaybood oo aadaabta ka mid ah aadaabu taalibi alcilm fii nafsih wa aadaabuhu maca mucallimih wa aadaabuhu maca kitaabih saddexdaa qodob ayaynu waxoogaa ka tilmaami doonnaa aadaabta looga baahan yahay qofka taalibulcilm inuu naftiisa ku xaqiijiyo iyo aadaabta looga baahan yahay inuu kula dhaqmo sheekhiis iyo culimmada iyo aadaabta looga baahan yahay kitaabka uu dhiganayo ama uu dhigaayo inuu kula dhaqmo waxa kelmaddaydan muhimaddeeda aan ka soo qaatay oo hadalkiisii qiimaha lahaa uun aan soo rari doona anuun waxba ku darsan imaamkii weynaa ee alimaam alqaadi badruddiin ibnu jamaaca ashaafici kitaabkiisa lagu magacaabo tadkiratu saamic walmutakalim fii adabi alcaalimi walmutacallim sheekhaas imaamkaa shaaficiga ahaye ibnu jamaaca kelimaadka dhaxalgalka ah ee kitaabkiisa uu ku tilmaamay ayaa muxaadarada mucdeed iyo muhimaddeeda ugu weyn aan hadalladiisii ka soo naqlin doonaa waxaan waxoogaa kaga dari doonaa alimaam burhaanuddiin azarnuuji kelimaad aynu ka soo qaadanayno kitaabkiisa tacliimu almutacalim ariiqa atacallum waxaa isagana waxoogaa aynu ka soo qaadan doonaa asheekh bakar abu zayd kitaabkiisii xilyatu taalib alcilm ee ibnu cuthaymiinna uu sharxay raximahum allahu tacaala raxmatan waasica kutubtaas aan tilmaamay oo tadkirada ibnu jamaaca uu ugu muhiimsan yahay uguna badan yahay ayaynu waxoogaa ka soo qaadan doonaa culimmada aynu tilmaannay ibnu jamaaca iyo zarnuuji waa culimmo boqolaal sano ka hor hadalladan kutubtooda ku qoray oo laga dhaxlay oo waxa weeyaan ibnu jamaaca yacnii toddoba boqoloo sano iyo waxa weeyaan zaa'id ka hor ayaa ka soo wareegtay dhimashadiis wahaakadaa zarnuuji waxa weeyaan siddeed boqoloo sano iyo waxa weeyaan wax la socda xaqiiqadu waxa ay tahay culimmadaas boqolaalka sano ka hor hadalladan qoray ee qeexay waa culimmadii cilmigooda lagu intifaacay waa culimmadii barakada cilmigooda ilaa maanta aynu hayno oo aynu waxa weeyaan midhahoodii aynu waxa weeyaan guranayno cilmiga maanta yaallana waxaa barakada ku yareeyey iyo aflaxa iyo nafciga waa yaraanta xagga adabka oo haddii a'immadaa hore aadaabtoodii la ilaaliyo iyo dariiqay ku socdeen ee cilmiga u dalbeen dadkana ay ugu soo bandhigeen cilmigu siduu maanta yahay iyo dadka xambaarsan iyo ardaydu way ka nafci iyo barako badan lahaayeen waxaana laga yaabaa hadallada mujarabka ah iyo tajaarubta camaliga aynu ka soo rari doonno inaynu la yaabno hariibsa maaho waa intay naga dhiman ee aynaan ku dhaqmin muhiimkuna uu yahay maanta inaynu ku dhaqanno aynu ku toosnaanno waayo hadalladoodaa dhaxalgalka ah waxa uu waafaqsan yahay xurmadii ilaahayna amray ee waxyaabaha xurumaadka ee xurmada leh in la xurmeeyo ayay ka mid tahay waa min tacdiimi xurumaat illaah waayo cilmiga iyo ehelkiisa iyo adawaadkiisuba waa min ahami xurumaat illaah waxyaabaha alla xurmada uu yeelay waxa ugu waaweyn weeye kaa haddii la xurmayn waayo oo la xaq siin waayo dee waxay nagu dhacaysaa wax badan aynu maanta arkayno walaalayaal alimaamu alqaadi badrudiin ibnu jamaaca ashaafici kitaabkiisa tadkiratu saamic walmutakalim safxada siddeetan iyo lix waxa uu ku yidhi fasalka hore waa aadaabu aalib maca nafsih waana tahiiru lqalbi min khabiisi sifaati liyasluxa liqabuuli alcilm ta ugu horaysaa waa in ardaygu qalbigiisa iyo baadinkiisa ka sifeeyuu ka daahiriyo sifaadka xunxun iyo xumaan oo dhan si qalbigu ugu suubado inuu cilmiga qaad u aqbalo ilaan weelka cilmiga lagu qaadaya waa qalbiga maaha faraha iyo jawaarixda muuqata alqalbu huwa maxallulcilm marka halka cilmiga lagu qaadayo waa in loo maydho loo sii daahiriyo oo xumaha iyo khabaa'isa laga sifeeyo oo laga zuuliyo waxaa imaamku uu yidhi alwal adabka ugu horreeye fii nafsi aalib laga doonayaa waxa weeye an yuطahira qalbahu min kuli gishin wa danasin wa gillin wa xasadin wa suu'i caqiidatin wa khuluq ardaygu waa inuu qalbigiisa ka daahiriyo ka sifeeyo xumaan iyo xiqdi iyo xasad iyo caqiida xumo iyo dhaqan xumo dhammaanteed waa inuu ka zuuliyo ka sifeeyo liyasluxa bidalika liqabuuli اlcilmi wa xifdih si uu ugu suubado markaa qalbigii marka la sifeeyo inuu cilmigii aqbaluu qaado oo weeleeyou xafido waliطilaaci calaa daqaa'iqi macaaniihi wa xaqaa'iqi qawaamidih iyo inuu taalacan karo macaanida cilmigee hoose iyo xaqaa'iqdiisa qarsoon fa ina alcilma kamaa qaala bacduhum salaatu siri waayo cilmigu sida barhkood ay yidhaahdeen ahlucilmiga waa salaaddii sirta yacnii salaadda hoose baatinka iyo qalbiga weeyaan cilmigu wa cibaadatu lqalbi waana cibaadada qalbiga wa qurbat lbaatin waa baatinka hoose taqarubkiisa uu ilaahay ugu dhowaanayo cilmigu wa kamaa laa tasixu asalaatu alatii hiya cibaadatu ljawaarixi aldaahirati ila biahaarati aldaahiri min alxadai walkhabat haddaba sida salaadan daahirkee muuqatee aynu tukanaynay cibaadadii jawaarixda iyo xubnahan muuqde laga qabanaayey sidaanay salaada aynu tukanaynaa u ansaxayn ilaa daahirka iyo jawaarixda laga daahiriyo xadadka iyo najaasaadka oo salaadda aynu ka qabanayno jawaarixda iyo xubnaha muuqatee daahirka ah dee ilaa xubnihii iyo jidhkii iyo makaankii iyo hugaad xidhnaydba la daahiriyo oo xadadkiina laga daahiroobo ku yar iyo ku weynba najaasaadkiina laga daahiroobo ilaa tahaaradaasi ay timaaddo sida aanay salaadan daahirkee muuqataa u ansaxayn fakadalik sidaasoo kale ayaa laa yasixu alcilmu aladii huwa cibaadatu alqalbi ila biahaaratihi can khabiiti asifaati wa xadati masaawi'i alakhlaaqi wa radii'iha sidaasoo kale ayaa cilmigii ahaa cibaadatu alqalb cilmiga ah cibaadadii qalbiga iyo baatinka hoose ma ansaxaayo ilaa biahaaratih in qalbiga laga daahiriyo mooyaane can khabiisi sifaati wa xadati masaawi alakhlaaqi wa radii'iha in qalbiga laga daahiriyo mooyaane sifaadka xunxun iyo xumaan oo dhan iyo xadadka akhlaaq xumada iyo dhaqan xumada iyo dhibaato oo dhan wuxuu sheekhu isku masalayaa tahaaratu daahiri waalbaatin oo sida muuqaalkiiyo madharka guud salaadda aynu tukanaynaa tahaaro la'aan aanay ugu ansaxayn ayaa cilmigii oo cibaadadii baatinka ee qalbiga hoose ihina aanu u ansaxayn ilaa qalbigaa laga qaadayo ee lagu xambaarayo ama lagu weelaynayo cilmiga looga sifeeyo xadadka iyo xumaanta oo dhan haddii kale cilmigaagii ansax ma aha waidaa tuyiba alqalbu lilcilmi daharat barakatuhu wanama qalbigii haddii la sifeeyo oo la wanaajiyo oo loo hagaajiyo cilmiga oo loo diyaargareeyo daharat barakatuh cilmiga barakadiisii waa muuqanaysaa wanamaa waanu kobcayaa oo waa korayaa kaalardi idaa tuyibat lizarci namaa zarcuhaa wazakaa sida dhulka oo kale oo marka zaraca iyo beeridda dhulka loo diyaargareeye loo hagaajiyo dee zarcii uu u korayo ee uu kobcaye uu ziyaadayo wuxuu dhinac kale sheekhu isaga shabbahayey calayhi raxmatullaah dhulka iyo qalbiga oo waxa uu yidhi yacni marka qalbigii cilmiga loo daahiriyo barakadiisii waa muuqanaysaa oo cilmigii waa badanayaa sida dhulka oo kale oo dhulkaba marka loo diyaargareeyo in wax lagu beero ee la cararogo ee la qodo ee loo diyaargareeyo in la shinniyeeyo dee shinni iyo midhihii lagu rido dhulkaba sidaa marka loogu diyaargareeyo zaraca sida zaracii markaa u kobcayuu u korayo sidaasoo kale ayaa cilmigiina u korayaa uu u kobcayaa marka qalbiga loo diyaargareeyo loo daahiriyo oo tusaale ahaan haddii iminka shinnida dhulka laysaga daadiyo uun dee ma beer baa kuu soo bixi sow dhulkii in loo diyaargareeyo oo ciiddii iyo carradii la rogo oo la qodo oo lagu rido oo haddana lagu celiyo sow maaha markaasaa dee midha kuu soo baxaya wahaakada alcilmu cilmigaa doonaysay barakadiisu inay kuu soo baxdo qalbigaad ku qaadayso marka hore u daahiriyo u diyaargare waxa uu sheekhu yidhi markaa wa fi lxadiid ina fi ljasadi mudqa idaa saluxat saluxa aljasadu kulluh waidaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb wuxuu sheekhu markaa ishaaray xadiidkii nucmaan ibni bashiir ee saxiixaynka ku sugnaa ee rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam jidhkaa waxa ku jira xubin ama gobol yar oo hiliba oo biqadri maa yumdaq inta la calaliyo ee gowska la dhigay qadarkeed ah waa waslad yar ayaa jidhka ka mida xubnaheeda wasladaa iyo xubintaa yaroo hadday hagaagto jidhkoo dhammi wada hagaagayo hadday xumaatana jidhku dhammaantuu wada xumaanayo wasladaa jidhka wanaaggiisa iyo xumihiisuba uu ku xidhan yahay waa qalbiga waa xubin xaddigeeda iyo xajmigeedu uu yar yahay laakiin muhiimaddeedu ay badan tahay oo ay ballaadhan tahay sahl ibnu cabdilaahina waxa uu yidhi hadalka sheekhu halkaasuu ku joogaa waxa uu yidhi sahl ibnu cabdilaah xaraamun calaa qalbin an yadkhulahu nnuuru wa fiihi shayun mima yakrahuhu allahu caza wajal wuxuu yidhi waxa xaaraan ka ah qalbi inuu nuurku galo ilaa cilmigu waa nuur ilaahiya waa waxyiga alla uu soo dejiya waxyulkitaabi wasunna wuxuu yidhi markaa qalbi waxa ka xaaraansan inuu nuurku galo iyadoo qalbigaasi uu ku sugan yahay wax ka mida waxa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu karhayo ee uu nacayo marka haddaad doonayso nuurka cilmigu inuu qalbigaaga qooyo u sifee oo waxaanu ilaahay raalli ka ahayn ka saar oo ka sifee walidaalika ayaa alimaamu ibnulqayim sida jawaabulkaafiga uu ku soo naqliyey waxa uu yidhi imaamu shaafici markuu yacni sheekhiisii maalig hor fadhiistay uu ku dul akhriyay cilmiga acjabahu maa ra'aa min wufuuri fitnatihi wa tawaqudi dakaa'ihi wa kamaali fahmih wuxuu la yaaboo cajabiyey imaamu maalik fahma badnaantii iyo garasho badnaantii iyo xifdigii iyo fahamkii shaafici ee layaabka badnaa buu la yaabay fa qaal dabeed imaamu maalik waxa uu ku yidhi shaafici isagoo la talinaya innii ara allaha qad alqaa calaa qalbika nuuran falaa tudfi'hu bidulmati almacsiya wuxuu yidhi shaaficiyow waxaan arkaa qalbigaaga ilaahay nuur buu ku soo tuuray oo qalbi fahme iyo garasho badan baa alla ku siiyey ee nuurkaa iyo iftiinkaa alla ku siiyey madowga macsiyada ha ku bakhtiinin oo ha ku baabi'inin sidaa darteed baa imaamu shaafici waxaa laga wariyey inuu yidhi shakawtu ilaa wakiicin suu'a xifdii fa arshadanii ilaa tarki almacaasi wa qaala aclam bianna alcilma nuurun wa nuurullaahi laa yu'taahu caasi waxa uu yidhi waxaan uga cawuday sheekhaygii wakiic xifdi xumo markaasaa waxa uu igu waaniyey inaan macaasida iyo dunuubta ka dheeraado waxaanuu igu yidhi waxaad ogaataa cilmigu inuu nuur yahay nuurka ilaahayna caasi lama siiyo ee dembi ka durug adabkaa ugu horreeyaa waxa uu yahay taalibulcilm marka uu doonayo cilmigu qalbigiisa inuu dego oo uu cilmi naafica noqdo cilmi walba ma aha mid la mahadiyo cilmiga la mahadiyaa waa cilmiga naafica ee camalka iyo cabsida ku dhexalsiiya ka kale waxa weeyaanuun dee xifdi iyo xambaar iyo kasratu riwaaya aan khashye iyo camal lahayn marka cilmigaa naafica markaad doonaysa qalbigaaga inuu dego kow waxa ka ah qalbigaad ku qaadaysa u daahiri sidaad salaadda ugu dahaaro qaadanayso waayo waa weelkii cilmiga qalbigu aadaabta labaad ee laga rabo taalibulcilm waa xusnu niyati fii alabi alcilm waa xusnu niya fii alabi alcilm waa in niyo wanaagsan uu u niyoodo cilmiga dalbidda uu dalbaayo bian yaqsuda bihi wajha allaahi caza wajalla waalcamala bih waxaa imaam badrudiin uu yidhi waxaa looga jeedaa niyo wanaaggaas waa inuu uga qasdo cilmiga oo ujeeddadiisu ay tahay ilaahay wejigiisa inuu ku doonayo iyo ridaha rabbi waalcamala bih iyo inuu ku camalfalo uu rabbi ku caabudo kaga cabsoodo wa ixyaa ashariica iyo shariicada inuu ku soo nooleeyo wa tanwiiri qalbih qalbigiisana uu ku iftiimiyo nuurka cilmiga wa taxliyati baatinih baatinkiisa hoosena uu ku qurxiyo uu ku wanaajiyo cilmiga iyo camalkiisa waalqurbi min allaahi tacaala yowma liqaa'ih iyo ilaahay inuu ugu dhowaado maalinta uu la kulmaayo waaltacarudi limaa acadda liahlihi min ridwaanihi wa cadiimi fadlih iyo inuu u bambaxuu isu diyaariyo siduu u heli lahaa wuxuu ilaahay ehelkiisa iyo dadkiisa wanaagsan u diyaariyey ee raalli ahaanshihiisa iyo fadligiisa faraha badan ah marka waa alikhlaasu fi alab waa niyada iyo qasadka cilmiga loo dalbayaa ilaahay dartii inay noqoto oo muraad kale aanay noqon sufyaana thawrina waxa uu yidhi maa caalajtu shay-an ashadda calaya min niyatii liannahaa tataqallabu calaya weligay ma samaynoo iskuma dayin wax igaga adayg badan niyadayda inaan hagaajiyo waayo way isku kay bedbedelaysaa oo kolba midab iyo muuqaal bay iila imanaysaa saali bnu cabdilaahina waxa uu yidhi laysa cala nafsi shayun ashaqa min alikhlaasi liannahu laysa lahaa fiihi nasiib waxa uu yidhi nafta wax kaga culusi lama aragoo ma jira ikhlaaska waayo dheef iyo nasiibkuma leh naftu waxay jeceshahay wax kastoo ay qabanayso inay dee qayb iyo sheer ku yeelato oo dee waxaad qabataba dib baad usii eegaysaa laakiin in la yidhaahdo waxaa qabo oo ku tacaboo ku daal waxna kuma lihid nafta way ku adagta ikhlaaskuna waa sidaa camalka ilaahay dartii baad u qabatay adigu waxba kuma lihid muraad kale iyo dan kale waa inaanad ka doonayn ayuubna waxa uu yidhi takhliisu niyaati cala alcummaali ashaddu calayhi min jamiici alacmaal niyooyinka in la khaalis yeelo alle loo badhax tiroon wax kale lagu badhaxin ayaa dadka camal falaye jihaadaya camal oo dhan waxa kaga adag niyadaada saafiye oo wax kale ha ku badhaxin sulaymaan ibnu daawuud alhaashimina waxa uu yidhi rubamaa uxaditu bixadiidin welii fiihi niya waxaa laga yaabaa inaan dadka xadiid ugu warramoon doono inaan xadiid sheego anoo niyo wanaagsan ka leh faidaa ataytu calaa bacdihi tagayarat niyatii mar alla marka aan xadiidkii kala badh maraya ee badhkii aan akhriyo badhna wii hadhay ayaa waxaan arkayaa niyadaydii oo isbeddeshay oo dee naftii oo ama kule waad wanaagsan tahay ama sii qurxi ama waxa weeyaan maasha allah iyadoo cujbi ama wuxuuni isoo galay ayaan arkayaa waxa uu sheekhuu yidhi markaa faida alxadiidu alwaaxidu yaxtaaju ilaa niyaat waaba xadiidkii keliyahaayo dhowr niyo u baahan niyooyin badan maaha hal niyo hadda waa hal xadiid akhrintiisa hadalkaasi wuxuu ka soo baxayaa dadkii dareensanaa ee garanayay ikhlaasku waxa uu yahay qofka sidaasah ee cabsidaasi ku jirto ayaa naftiisa qiimayn kara ka kalese boqol xadiid hadduu akhriyayo warba uma hayo waxa uu ku jiraa marriyaa iyo sumcadba mise waa ikhlaas iyo ilaahay dartii ma hawadiisa mise waa hanoon ibnu jamaaca hadalkiisa isagoo sii wata waxa uu ku yidhi safxaddaa safxadda ku xigtee siddeetan iyo toddoba waxa uu yidhi walaa yaqsuda bihi laqraad addunyawiya walaa yaqsudu bihi alaqraad addunyawiyata min taxsiili alriyaasati waaljaahi waalmaal wa mubaahaati alaqraan ula qasti maayo oo inuu ula qasto cilmiga maaha qofka taalibulcilm ujeeddooyinka adduunyo oo ah inuu madaxtinimo ku helo ama magac iyo maal uu ku helo wa mubaahaati alaqraan iyo dadka ay isku filka yihiin iyo asxaabtiisa iyo aqraantiisa inuu ugu faano wa tacdiimi annaasi lahu iyo dadku inay ku weyneeyaan waa awhebelkii waa sheekhii waa shariifkii waa inaanu u dalbin cilmiga wa tasdiirihi fi lmajaalisi wa naxwi daalik iyo in lagu hormariyo goobaha iyo golayaasha iyo majaalista la ysugu yimaado fayastabdi wa naxwi daalika iyo wixii kale la mid ah fayastabdil aladnaa biladii huwa khayr dabeed aanay u dhicin in wixii liitay ee hooseeyey uu ku beddesho wixii khayrka badnaa ee alla dartiiyo ikhlaaska waxa uu tilmaamay sheekhu inay waajib ku tahay taalibulcilm cilmiga marka uu dalbaayo inaanu ula qasdin dee magac iyo marhatinimo iyo maal iyo manfac ku hel sidoo kale inaanu ula qasdin dee asxaabtaad iyo dadkaaad isku filka tihiin ugu faan iyo ha lagu weyneeyo iyo goobtii la yimaadaba adigaa waxa weeyaan u mudane kac inaan inaanu taa doonin oo waa niyo xumo qofka inay naftiisa ku beeranto goobtii la yimaado iyo hadalkii la doonaba isagu inuu hinqaduu noqdo ka hadlaya waa niyo xumo xagga dambe waa inaad ismarisa in lagu garto lagu khasbo mooye dabeed waxa uu sheekhu yidhi badrudiin ibnu jamaaca calayhi raxmat ullah waalcilmu cibaadatu min alcibaadaati wa qurbatu min alqurab cilmigu waa cibaado cibaadooyinka ka mid a iyo qurbo waxyaabaha alle loogu dhowaado ka mid ah fain khalusat fiihi niyatu lilaahi tacaala qubila wazakaa wanamat barakatuh haddii markaa niyadu ilaahay ay u badhax tiranto niyada cilmiga lagu dalbayaa waa la aqbalayaa cilmigiina waa kobcayaa waanu korayaa barakadiisuna waa ay badanaysaa wain qusida bihi hayru wajhi illaah haddiise loola qasto oo loo doono cilmiga ilaahay wejigiisa waxaan ahayn haddii loo dalba cilmiga xabita wadaaca wakhasirat safqatuh waa burayaa cilmigii waanu dayacmayaa waanu ku khasaarayaa qofku arrintaa iyo safqadaa uu sameeyey wa rubbamaa tafuutuhu tilka almaqaasidu walaa yanaaluhaa waxaana laga yaabaaba maqaasidii adduunyee uu doonayey inay seegto oo aan u gaadhin fayakhiibu qasduhu wayadiicu sacyuh oo markaa labaa isugu biirto oo inuu ujeeddadii adduunyana ku guuldarraysto camalkii iyo sacyigiina ka dayacmo oo uu noqdo khasira adunya waalaakhira dalika huwa alkhusraanu lmubiin ifii aakhiraba inuu seego wuxuu sheekhu tilmaamayaa xataa niyadaadu hadday niyo adduunyo tahay dee yaa kuu damaanad qaaday adduunyadaa doonaysa inaad heli doonto waxaa suurowda in laguu soo yaro dedejiyood ku dagantaana waa suuragal inaad labadaba seegto ifiyo aakhirabana waa suuragal nabigu waxau uhi sala allahu alayhi wasalam kama fi lmusnadi wasunan min xadiidi abi hurayra man tacallama cilma mima yubtagaa bihi wajhu llahi laa yatacallamuhu ila liyusiiba bihi carada min addunya lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaamah ruuxa dalbe ee doona cilmi ka mida culuumta ilaahay wejigiisa lagu dalbo ee lagu doono waa culuumtii shareecada eh isagoon u baranayn dheef adduunye ku hel mooye wax kale qofka sidaa cilmiga u dalbaa jannada urteeda ma helo inuu gala iska daaya maalinta qiyaame waxaa kaloo imaamu muslim uu soo saaray xadiidka abu hurayra uu warinayo inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ina awala annaasi yuqdaa calayhi yowma alqiyaamah cidda ugu horraysa ee maalinta qiyaame lakala xukumaya ama la xukumaya waxa weeyi rajulun istushhida fa utiya bihi facarafahu nicamahu facarafahaa nin waxa weeyaan rajulun istashhad nin soo shahiiday oo dee goobtii macrakada ama dagaalka ku soo dhintay dabeed ninkii waa la keenayaa oo ilaahay hortiisa ayaa lala imanayaa dabeed waxa ilaahay uu garansiinayaa ninkaa nicamtuu alla uu siiyey kaa miyaanan kuu gelin oo kaa miyaanan kuu samayn oo nicmadaa miyaanan kuu galladaysan fa carafaha ninkii waa garanayaa oo waa ka garaabayaa wuxuu nicmo ilaahay uu siiyey qaala famaa camilta fiiha waxaa la odhanayaa oo maxaad ku samaysaa alla ku odhanayaa qaala qaataltu fiika xata istushhidtu waxa uu odhanayaa adiga dartaa baan u soo diriroon u soo dagaalamay ilaa aan ku soo dhinto naftaydiiba ku soo waayey qaala kadabta walaakinaka qaatalta lian yuqaala jarii faqad qiil ninkaas macrakada ku soo dhintee yidhi dartaa baan u dhintay alla wuxuu ku odhanayaa been baad sheegtay waxaad u dagaalamaysoon in lagu idhaahdo ninkani waa geesi soo majeestaa intiina waa lagu soo yidhi uma umira bihi fasuxiba calaa wajhihi xataa ulqiya fi nnaar dabeed waa la amrayaa in xagga naarta loo jiido oo wejigiisa inta loo jiido ayaa naarta lagu tuurayaa wa rajulun tacallama alcilma wacallamahu wa qara'a alqur'aan ka labaad waa nin cilmiga bartay dadkana baray qur'aankana akhriyey fa utiya bihi facarafahu nicamahu facarafahaa waa lala imanayaa ilaahay baa la hor keenayaa ilaahay waxa uu garansiinayaa nicmooyinkuu siiyey waanu garanayaa oo uu ka garaabayaa qaala famaa camilta fiiha waxaa alla ku odhanayaa oo nicamtaasoo dhan maxaa ku samaysay maxaad ku qabsatay qaala tacallamtu alcilma wacallamtuhu wa qara'tu fiika alqur'aan wuxuu odhanayaa cilmigii waan bartay dadkana waan baray adiga dartaa baana qur'aanka u akhriyey qaala kadabt walaakinaka tacallamta alcilma liyuqaala caalim waxaa la ku odhanayaa been baad sheegtay waxaad u baratay cilmiga dadkana u bartay in lagu yidhahdo hebel miyaa aragteen waa caalim oo farta lagugu soo fiiqo wa qara'ta alqur'aana liyuqaala huwa qaari qur'aankana waxaad u akhriday hebel waa qaari ha lagu yidhaahdo faqad qiil intiina waa lagu yidho way soo dhammaatay uma umira bihi fasuxiba calaa wajhi xataa ulqiya fi nnaar dabeed waxaa la amrayaa in xagga naarta loo qaado wejiga ayaa dhulka loogu jiidayaa ilaa naarta lagu tuuro warajulun wasaca allaahu calayhi wa acطaahu min asnaafi almaali kulih fa utiya bihi facarafahu nicamahu facarafahaa ka saddexaad waa nin loo ballaadhiye adduunyada oo xoola iyo maal badan la siiyey dabeed inta la keeno ayaa ilaahay waxa uu garansiinayaa wuxuu nicmooyin siiye waanu garanayaa qaala famaa camilta fiiha waxaa alla ku odhanayaa oo maxaad ku samaysay waxaasoo nicmo ah qaala maa taraktu min sabiilin tuxibu an yunfaqa fiiha ilaa anfaqtu fiiha lak waxau odhanayaa allahayow kama tegin jid aad jeceshahay in wax lagu bixiyo ilaa hadduu jiro se waan ku bixiyey qaala kadabta walaakinaka facalta liyuqaala huwa jawaadun faqad qiil waxaa laku odhanayaa been baad sheegtay waxaad sidaa u samaysay ha lagu yidhaahda waa deeqsi ma aragteen hebel siduu wax u bixiyo intiina waa lagu soo yidhi amar baa lagu bixinayaa naarta in loo qaado wejigaa loo jiidayaa dabeed naartaa lagu tuurayaa uma umira bihi fasuxiba calaa wajhi xataa uma ulqiya fi nnaar walaalayaal xadiidkaas waxaa ku sugan waciid iyo goodi adag oo inaga khuseeya xagga cilmiga iyo qur'aanka iyo diinta aynu dalbayno ama aynu dadka barayno oo hadday niyadeennu lilaahi noqon weydo inaynu janno ku hella daaye jahannamo ayaynu ku gelaynaa ciyaadan billaah waa arrin inagu xambaaraya si joogta ah inaynu u cabsanno nafteennana aynu dib ugu noqonno oo xisaab dambe iyo tahaaro dambe aynu dib ugu laabanno sunan ibni maaja waxaa ku sugan xadiid ibnu cumar inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam man talaba alcilma liyumaariya bihi asufahaa aw liyubaahiya bihi alculamaa aw liyasrifa wujuuha annaasi ilayh fahuwa fi nnaar waa waciid iyo goodi adag oo kii hore la mid ah ruuxa cilmiga u dalba si uu sufahada iyo waxmagaratada ugula murmo ama uu culimmada ugu faanuu ugu soo bambaxo ama dadka wejigooda uu ugu soo jeediyo xaggiisuu ugu soo leexiyo qofka ujeeddooyinkaa cilmiga u dalba waa fi naar iska dhaaf inuu janno ku hele walaalayaal axaadiidta aynu soo tilmaannay waxaa ku sugan waciidka iyo goodiga adag oo inagu xambaaraya nin walba naftiisa inuu cabsad uu dib ugu noqdo waxaa imaamku uu ku yidhi badrudiin ibnu jamaaca safxada siddeed iyo siddeetanaad ee kitaabkiisa tadkiratu saamic adabka saddexaad ee ka mida aadaabta taalibulcilmi fii nafsih waa alqanaacatu bilyasiiri min addunya wasabru cala alfaqri fii sabiili taxsiili alcilm waa inuu ardaygu qanaaco yeeshuu ku qanco adduunyada inteeda yaruu kaga qanco kuna sabro baahida iyo faqriga marka uu cilmiga dalbaayo waayo dee isku heli maysid adduunyo fara badan iyo raaxo iyo cilmi aad xasiliso oo yaxya ibnu abi kaiir waa kii lahaa laa yunaalu lcilmu biraaxati اljasadi cilmiga laguma gaadho waxa weeyaan raaxo jidheed laakiin waxaa lagu gaadhaa tacab iyo daa yani dadaal iyo daal waxaa imaamku uu yidhi alraabicu an yaqnaca min alquuti bima tayasara wain kaana yasiira adabka afraad ee ardayga laga rabaa waxa weeye inuu kaga qanco quudka iyo waxa uu cunaayo wixii u fududaada haba yaraadee wa min allibaasi bimaa satara milah xagga libaaska iyo huga ama dharkana isagoo kale cawradiisa wixii asturaya ama qarinaya inuu ku kaaftoomo oo ka badbadinaya xarako badan aanu doonin isku heli maaya taa iyo dalabka cilmiga eh waxau idhi wa in kaana khalaqa haba noqdo maryahaasi kuwa baaliyaba ha noqdaane maryahunoo iska baaliyoobayba ha noqdaane wixii adoo kale ku asturaaya inaad ku qanacdo oo aad ku kaaftoonto ood ka qaadato min baabi almunaasabana khalaqan waa bifatxatayn oo khaliqan baa inta badan yani waxa weeyaan loogu dhawaaqaa laakiin sida afsaxi waa bifatxi laami khalaqan thawbun khalaq khaliq inaan la odhan khalaq la ydhaah waxa uu yihi imaamku marka fa bisabri calaa diiqi alcayshi yanaalu saacata alcilm inuu ku sabro cidhiidhiga nolosha iyo maciishadda ayuu cilmiga ballaadhan ku gaadhayaa wa bijamci shamli alqalbi can muftaraqaati alaamaali yatafajaru minhu yanaabicu alxikam qalbiga in laga soo ururiyo laga soo dabaalo yididiilooyinka faraha badan ee kala faafsan ee kala fog in laga soo dabaalo ayaa xikamka ilihiisa kala duwane ay kaga soo burqanayaan qalbiga laakiin hadduu qalbigu ku faafo aamaashii didiilooyinka adduunyada ee kala duwan ee kala durugsan dee xikamkii ka soo burqan maayaane waa ku baaba'ayaa imaamu shaaficina waxau yidhi calayhi raxmatullah sida ibnu jamaaca uu ka soo naqliyey laa yatlubu axadun hada alcilma bilmulki wacizi nafsi fayuflix axadna cilmigan sharciga kuma dalbo boqortinimo iyo cizatu nafsi iyo sharaf iyo magac iyo maal ninna cilmigaa kuma dalbo oo dabeed kuma guulaysto kama gungaadho suuragal ma aha wuxuu imaamku yidhi walaakin man talabahu bidulli nafsi wadiiqi alcayshi wa khidmati alculamaa'i aflax ha yeeshee ninka cilmiga ku dalbee ku doona dulliga nafta inuu dulli kasta iyo tacab kasta u maro iyo cidhiidhiga nolosha iyo culimmada inuu u adeego u khidmeeyo waa ku guulaysanaya waa ka gungaadhaya yacni halkaa waxaad ka garanaysaa inuu qofku isdhul dhigo ku sabro nolol adayga culimmada u khidmeeyo u adeego sharaf iyo falaax iyo guul baa lagu gaadhaa imaamu maaligna waxau ihi calayhi raxmatullaah laa yablugu axadu min hada alcilmi maa yuriidu xataa yudira bihi alfaqru wa yu'tirahu calaa kulli shay axadna cilmigaa ka gaadhi maayo waxa uu ka doonayay uu ka damacsan yahay ilaa faqriga iyo baahidu ay dhibaatayso oo wax walbana uu ka doorbida baahidaas ibnu cabbaasna waxa uu yidhi dalaltu aaliban facazastu matluuba waxaan dulloobay anoo cilmiga dalbaya oo dariiq kasta iyo daranyo kasta waanu maray waxaanse cisooboon sharaf iyo guul gaadhay markii cilmigu ii soo xasilay ee anigu aan noqday ka laga dalbayaee laga soo doonanayo waa xikmad xeel dheer oo taalibulcilmigu hortiisa inuu dhigo ay muhiim tahay dalaltu aaliban facazastu matluuba haddaad marxalatu alab dullowdo oo tacab iyo rafaad iyo daranyo badan u marto sidii dadkii hore ay u mari jireen waxaad cisoobaysaa marka aad gaadho heer adiga lagugu soo hirto lagaa dalbo laakiin ardayga maanta doonaya isagoo casiisu nafsi oo qadaadka u jiifa oo labada lugood isdul saaran yihiin halkaa inuu cilmi ku xasiliyo dee way adagtahay siduu ku gaadhaa oo ka gungaadhi maayo ibnu cabbaasna waxau ihi radia allaahu canhu wa ardaah lama qubida rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam qultu lirajulin min alansaar halumma falnatacalam min asxaabi rasuuli illah waxau idhi markii rasuulkii ilaahay la qabtay ee uu dhintay ayaa waxaan ku yidhi nin ansaariya war ina mari aynu asxaabta rasuulka cilmiga ka xambaarno aynu ka soo baranne faqaala alcajabu wallaahi laka ya bna cabbaas atara annaasa yaxtaajuuna ilayk wa fi nnaasi man tara min asxaabi rasuuli illah wuxuu yidhi wallahi ibnu cabbaas waad la yaab badanta ma waxaad u haysataa in adiga laguu baahan iyadoo dadka ay dhex joogaan ragga adarka sida abubakar iyo cumar iyo raggii ragahaaye asxaabtii rasuulka waxa uu yidhi markaa ibnu cabbaas fa taraktu daalika wa aqbaltu cala almas'ala ninkaa waan iska dhaafo waan iskaga tego waxaan qaabilay su'aasha iyo cilmiga inaan dadka weyddiiyo wa tatabuci asxaabi rasuuliillaah iyo asxaabtii rasuulka inaan raacraaco nin kastoo cilmi laygu sheego halkiisa iyo gurigiisa aan ugu galo fain kuntu laaati rajula fi lxadiidi yablugunii annahu samicahu min rasuuli illaah faajiduhu qaa'ila faatawasadu ridaa'ii calaa baabi daarih tusfi riyaaxu calaa wajhi xataa yakhruja ilaya waxau idhi nin ayaan u imanaayey ay iga soo gaadhay inuu nebi moxamed hal xadiid ka maqlay dabeed waxaan u imanayey xilligii qayluulada ee duhurkii kadib isagoo madaxa dhigoodee yaro qayluushaday ninkii wuxuu yidhi markaa maradayda iyo go'ayga intaan barkimo ka dhigta ayaan albaabkiisa albaabka gurigiisa hortiisa ayaan halkaa barkimada aan madaxa dhigi jiray iyadoo dabayshu ay wejigayga iyo madaxayga ku dhacayso ilaa uu ninkaasi ii soo baxo waxau idhi fa idaa ra'aanii qaala ya bna cammi rasuuliillaahi maalak mar alla markuu soo baxuu indhaha iga qaaduu idhaahdaa nebiga in adeerkiiyow war maxaa kugu dhaceed sidaan u samaysay qultu xadiiثu balaganii anaka tuxadiثu can rasuuli اllah salى اllahu عalayhi wasalam faaxbabtu an asmacahu minka wuxuu yidhi xadiid iga soo kaa gaadhay waan ka odhan jiray xadiid iga soo kaa gaadhay inaad rasuulka ka maqasho aad kaga warramayso inuu rasuulku sidaa yidhi salى اllahu عalayhi wasalam ayaan kuugu imidoo waxaan jeclaystay inaan afkaaga ka qaadoon adiga kaala kulmo fayaquulu hallaa arsalta ilaya faatiika faaqulu ana kuntu axaqa an aatiyak markaasuu odhan jiray oo miyaad farriin ii soo dirtay anigu aan kuu imaadee markaasaan ku idhaahdaa may anigay xaq tahay inaan kuu imaaddo waayo dee alcilmu yu'taa walaa ya'ti cilmiga waa loo yimaadaayo ma yimaado anigay xaq tahay buu yidhaa inaan kuu imaaddo ayaan ku odhan jiray wa kaana dalika arajulu yaraanii qad dahaba asxaabu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waqad ixtaaja annaasu ilaya fayaquulu anta kunta axaqa minii waxa ibnu cabbaasuu yidhi ninkii maalintaa hore igu yidhi war la yaab baad leedahe ma cid baa kuu baahan saxaabadii rasuulkaa joogtee waxau yidhi ninkii maalintaa hore sidaa igu yidhi ayaa markii dambe iyadoo dadkii oo dhamm iigu soo urureen markuu arko ayuu odhan jiray wallaahi adaa iga hagaagsanaa maalintii imaamu shaaficina waxa uu yidhi man lam yaduq mura tacallumi saacatan tajaraca dulla aljahli tuula xayaatihi ninka saacad qadhaadhka tacliinta u adkaysan waayaa weligii noloshiisa wuxuu kabanayaa uu ku sugnaanayaa qadhaadhka iyo dulliga jaahilnimada noloshiisa oo dhan waxaa markaa halkaa aynu ka qaadanaynaa qofku cilmiga wuxuu ku xasilin karaa inuu ku sabro nolol adayga iyo dulliga iyo rafaadka iyo daranyada waxau ihi imaamku ibnu jamaaca fii tadkirati saamic waxaa aadaabta aalibka ka mida fii nafsih an yasbira calaa jafwatin tasduru min shaykhihi aw suu'i khuluq inuu u adkaysto waxa weeyaan wixii adayg ama goyin ama qallafsanaan kaga imanaysa xagga sheekhiisa ama dabeecad xumo walaa yasuduhu dalika can mulaasamatihi wa xusni caqiidatih arrintaasina aanay ka hor joogsan inuu sheekhiisa laasimuu la joogo wax wanaagsanna ka aaminsanaaduu ka caqiidaysnaado wayata'awalu afcaalahu alatii yadharu ana asawaaba khilaafuha calaa axsani ta'wiil wuxuu yidhi afcaasha sheekhiisa ka soo fulaysa ee ay u muuqato inuu sawaabkii dhinac marayna wuxuu u awiilanayaa sida ugu wanaagsan buu ku xambaarayaa ee meesha ugu xun la doonan maayo shaacirkiina waa kii lahaa isbir lidaa'ika in jafawta tabiibahu wasbir lijahlika in jafawta mucallima cudurkaaga u adkayso haddaad dhakhtarkii ku dabiibayo goyso oo aad waxa weeyaan dee u dulqaadan weydo jahligaagana u adkayso sheekhaagii haddaad u sabri weyday oo kelmaduu ku yidhi aad kaga dhaqaaqday waxa uu badrudiin uu yidhi safxada boqol iyo saddex wa an yajlisa bayna yaday shaykhi jilsata aladab kamaa yajlisu asabiyu bayna yaday almuqri waa inuu ardaygu sheekhiisa hortiisa u fadhiisto qaabka ama hay-adda edabta leh inuu u fadhiisto sida ilmaha yar ee qur-aanka loo laqimayaa qaariga u akhriya iyo uu hor fadhiisto oo isagoo gidaarka ku tiirsadoo lugba lug saaray dee hadduu sheekha soo hor fadhiisto waa nooc min qilati aladab laakiin qaabka uu u soo hor fadhiisanaya sheekha waa inay ka muuqato xurmada iyo dadaalka iyo ihtimaamka uu siinayo dersiga uu sheekhu akhrinayo waayo qofka hay-adiisay ka muuqataa isticdaadka iyo diyaargarowgiisa waxa uu sheekhu yidhi walaa yaltafitu min hayri daruuratin walaa yanduru ilaa yamiinihi aw shimaalihi aw fawqihi aw qudaamih ligayri xaaja walaa yastanidu bixadrati shaykhi ilaa xaa'iطin daymoon maayo daruuro iyo danla'aan midig iyo bidix iyo kolba dhinac daymoon maayo edabta way ka soo horjeedaa dee inaad kolba baa la daymooto xaggan xaggan xagga sare xagga hoose inaad gebigaaguba iltifaat ka bixi weydo waxay tilmaamaysaa nooc min qilati aladab iyo dadaal la'aan iyo ihtimaam darro waa inaanu ku tiirsan baa uu yidhi sheekha xadradiisa iyo majliskiisa marka uu fadhiyo gidaarkii waa inaanu ku tiirsan oo meelaha idinlaade waad la yaabaysaan marka waxaa la diidayaa dee qofkii qof iska tiirsaday oo lugaha isduldhigtay waxaa ka muuqata ninaan diyaarsanaynba waxa loo sheegayana muhiimaddeedu aanay u muuqan laakiin qofku qaabka uu soo fadhiisanayo ee diyaargarowga iyo dadaalku ka muuqdaa edabta ayay ka mid tahay sidaa darteed ba waxa uu ku soo naqliyey badrudiin tadkirada safxada sagaal iyo sagaashan waxa uu yidhi wa xadara bacdu awlaadi alkhaliifati almahdi cinda shariikin awlaaddii waxa weeyaan khaliifadii almahdi loo odhan jiray ninkii khaliifka ahaa carruurtiisa qaar ka mid ah ayaa sheekha shariik la yidhaa u yimid oo u soo xaadiray majliskiisii fastanada ila alxaa'id ninkii uu khaliifku dhalay waa madaxweynihii waddanka ama khaliifkii dadka u talinaayey ilmihiisii markuu majliskii sheekha shariigu yimid fastanada ila alxaa'iti gidaarkiibuu ayar isaga dangiigsaduu ku tiirsaday wa sa'alahu can xadiiin shariig xadiid buu weydiiyey falam yaltafit ilayhi shariikun shariig xaggiisaba ma daymoon dan iyo muraad kama gelin hawshiisa buu iska watay uma acaada facaad facaada shariikun bimili dalik dabeed haddana inakii ama ardaygii su'aashii buu ku soo celiyey shariig shariigna tii horuu ku noqdayoo dan iyo muraad kama geline hadalkiisii buu iska watay fa qaala atastakhifu biawlaadi alkhulafaa waxa uu ku yidhi ma awlaaddii khulafada iyo madaxda ayaad fudaydsanaysaa ayaa qaa'il ku yidhi shariig qaala laa shariig waxau idhi may ma fudaydsanayo mana ihaanaysanayo awlaadda madaxda walaakina alcilma ajallu cinda allaahi min an udayicah laakiin waxa uu idhi cilmigaan xambaarsanahay ilaahay agtiisa waa kaga wen yahay inaan kanoo kale ku dayaco macnaha qofka cilmiga la siinayaa waa inuu yahay qof u qalma oo qaadan karoo edabteedii iyo aadaabteedii leh waxaa kaloo la wariyaa alcilmu asyanu cinda ahlihi min an yudayicuuh cilmigu waa kaga qurux badan yahay ehelkiisa agtooda inay dayacaan walow ana ahla alcilmi saanuuhu saanahum walow cadamuuhu fi nufuusi la cudima halkaa waxaad ka garanaysaa culimmadii hore cilmiga markay weyneeyeen ayaa iyagana la weyneeyo o la xurmeeyey jazaaan wifaaqan waljazaau min jinsi alcamal laakiin dadka maanta cilmiga markay meel walba dhigeen meeshiisi iyo meel kaleba ayaan la xurmayn xaqoodiina la dayacay oo aan lagu dadaalin haddaynu halkaa kaga baxno aadaabta ardayga fii nafsihi waxyaabo ka mid ah iyadoo wakhtigu inagu dheeraaday laba faqrana inoo hadhay bal aynu yaro dedejin doonno in sha allahu tacaalaa waa adabu aalibi maca mucallimih bal ardaygu mucallimkiisa siduu ula dhaqmayaa waxaynu ka soo qaadanaynaa hadalka ugu horeeya alimaam burhaanuddiin azarnuuji fii kitaabihi tacliim almutacallim ariiqa tacallum safxada labiyo labaatanaad imaamkaas hadalkaas uu leeyahay waa siddeed boqoloo sannadood iyo ziyaado ka hor waxa weeyaan bakar abu zayd xilyatu aalib alcilmi xagga hore waxa uu ku odhanayaa waxaan soo gaadhay masaajidka nebiga sala allahu calayhi wasalam oo xalaqaadka cilmiga lagu dhigto intaan ardayda kutubta loo bilaabin horta looga bilaabo tacliimulmutacallimka maantana sidee loo bartaa sideese lagu yahay waaba iska naadir soo maaha in meel lagu dhigo wuxuu leeyahy bakar abu zayd masaajidka nebiga waxaan soo gaadhay iyadoon fanni kale intaan la bilaabin tacliimulmutacallimka ardayda horta loo laqimo loo dhigo waxa uu yidhi markaa zarnuuji iclam ana aaliba alcilmi laa yanaalu alcilma walaa yantaficu bihi ila bitacdiimi alcilmi wa ahlih waxaad ogaataa in qofka cilmiga dalbayee doonayaa cilmigaa aan u gaadhayn kuna intifaacayn ilaa inuu weyneeyo mooyaane cilmiga iyo ehelkiisa wa tacdiimi alustaadi wa tawqiirih iyo macallinka u dhigaya inuu weyneeyo oo u xurmeeyo mooyaane wuxuu imaamku yidhi maa wasla man wasl ila bاlxurma wmaa saqطa man saqط ila bitarki اlxurma hadalkaa xafida oo weeleeya oo maskaxda iyo maanka ku qabta mar walbana soo xaadirsada oo maskaxdiina yuu ka maqnaanin wuxuu idhi imaamku maa wasla man wasl ila biاlxurma ciddii meel gaadhay ee aflaxday kumay aflixin oo kumay gaadhin xurmo mooye wax kale waa maxay xurmadu waa weynaynta cilmiga iyo ehelkiisa iyo agabkiisa iyo adawaadkiisa haadihi hiya alxurma marka waxa uu yidhi ciddii meel gaadhee guulaysatay kumay gaadhin ilaa bilxurma xurmadaa mooyaane haddaad xurmayn weydo waxa alla u xurmeeyey haddaad xaq siin weydo waxa xaqa leh dee meel gaadhi maysida waad guuldarraysanaysaa waxa uu yidhi imaamku wamaa saqata man saqat ilaa bitarki alxurma ciddii dhacdee jaranjarrada ka dhacday ee aan halkay u socotay gaadhin kumay dhicin ilaa xurmo la'aan mooye wax kale kumay guuldarraysan daba hadalkaas bal hadda xafida yaa talabata alcilm camal iyo dhaqanna u roga maa wasala man wasal ilaa bilxurma wamaa saqata man saqat ilaa bitarki alxurma waana xaqiiqo jirta waxaan u fiirsaday ardayda aan wax u dhigno ninba ninkuu ka xurmo badan yahay ka xaqsiin badan yahay ayuu falaax iyo guusha uga dhow yihi ninba ninkuu ka caaqsan yahay uu ka edab daran yahay ayuu guuldarrada iyo inxiraafka uga dhow yihi waalwaaqicu akbaru shaahidin calaa daalik bal hareerihiinna eega oo bulshada u fiirsada oo ardayda sidaa u eega ka loo taag waayo meel daran unbuu ka dhacaa laakiin qofka xurmada leh inta soo baxdee ummadda anfacdaa waa inta xurmada leh inta ducaadee dadka wax u dhigtaa waa intii xurmaynaysay ciddii wax u dhigtay kiise maalintuu usuulu alaaaaha gaadhay macallinka ka bilaabay in badani dee khadkaba way ka dhacday oo kolba dacal bay u dhaqaaqayaan marka hadalkaasi runtii ilaa markii ugu horraysay aan maqlay ilaa mar kastoo aan xasuusto aad iyo aad buu ii tacsiiriyaa waaqiciinnana waa ku dabaqmayaa maa wasala man wasal ilaa bilxurma wamaa saqata man saqat ilaa bitarki alxurma imaamu shaafici waxa uu yidhi kuntu asfaxu lwaraqata bayna yaday maalikin safxan rafiiqan wuxuu yidhi kitaabka xaashida markaan rogayey sheekhayga maalig aan hor fadhiyo aayar baan warqadda ama xaashida rogi jiray si aanu shanqadha u maqal maalik waa xurma aduguna waad iska sheekaynaysaa baa laga yaabaayo kolba dhinac baad u dhaqaaqaysa rabiic ibnu sulaymaanna waxa uu yidhi wallaahi ma jtara'tu an ashraba almaa washaaficiyu yanduru ilaya wallaahi kuma dhiiran biyo inaan kabadoon cabo anoo u baahan shaaficiyoy soo eegaya waa lilxurma taawuus ibnu kaysaanna waxa uu yidhi inna min asunnati an tuwaqira alcaalim sunnada waxa ka mida caalimka inaad weynayso ad xurmayso oo aad xaq siiso ibnulkhayaadna waxau ihi maalik ibnu anas markuu ammaanayey yadacu ljawaaba falaa yuraajacu haybatan wasaa'iluuna nawaakisu ladqaani nuuru lwaqaari wacizu sulطaani اtuqaa fahuwa almahiibu walaysa daa sulطaani wuxuu idhi jawaabta intuu iska daayo ayaan juuq loo odhanayn oon kelmad lagu celinayn haybad laga haybadaysanayo oo laga waabanayo oon lagu dhacayn darteed kuwa wax weydiinayaana sidaasay garhkiiyo madaxa u foorariyeen oo kor inay u dayaan baa ku adag waxa uu idhi nuurka waqaarka iyo weynaanta iyo deganaanshaha iyo ciziga waxa weeyaan suldada alla ka cabsiga iyo awoodda cabsidu ay leedahay cabsida rabbi ayaa sharaftaa siiyey waa mid laga haybadaysanayo dee madaxweyne awood iyo suldaan dadka ku muquuninayana ma aha xoogu dadka ku muquuninayaa ma jirtee ciziga cilmiga iyo suldada taqwada ayaa dadka waxa weeyaan haybadda ugu beertay imaamka nabiguna sal اllahu alayhi wasalam waxau yihi kama fii saxiix اljaamici min xadiidi cubaadat bni saamit laysa mina man lam yujila kabiirana wayarxam sagiirana wayacrif licaalimina xaqah naga mid ma aha dayre ayuu naga yaho dariiqayagii ma hayo ma hanuunsanoo ma toosna ruuxa aan kaayaga weyn weynayn een xurmayn qofka da'da ah waayo ina min ijlaal illahi ikraamu dishaybati lmuslim weynaynta alla la tacdiiminaya waxaa ka mid a ciroolaha muslimka ah ee ku weynaaday cibaadada iyo cilmiga in la weyneeyo la xurmeeyo waa min ijlaal illaah marka naga mid ma aha kaayaga weyn qofkaan weynayn meesha xataa majliska iyo fadhiga qofba qofku ka weyn yahay waa inuu u doorbido u xurmeeyo oo u banneeyo kaayaga yarna aan u naxariisan caalimkayaga caalimkayagana aan xaqiisa garan naga mid ma aha marka ka yar in loo naxariisto ka weynna la xurmeeyo caalimkana xaqiisa la garto oo aan la garan waayin lituuminuu biاllaahi warasuulihi watucaziruuhu watuwaqiruuhu watusabixuuhu bukratan waasiila ilaahay markuu tilmaamay risaalada uu rasuulka soo diray isagoo ummadda ku markhaati kacayo oo u bushaaraynaya mu'miniinta gaaladana u digaya ayaa rabbi waxa uu tilmaamay cillada iyo sababta uu soo diray oo waxa uu ihi litu'minuu biاllaahi warasuulih waa si aad rabbi iyo rasuulkiisa u rumaysaan wa tucaziruuhu wa tuwaqiruuh haddii damiirka aqrabulmadkuur loo celiyo waa rasuulka sala allahu calayhi wasalame waxa weeye iyo si aad rasuulka ugu heelisaan oo u weynaysaan wa tusabbixuuhu bukratan wa asiila damiirka tusabbixuuhuda allah baa loo celinayaaye iyo si aad alle u nasahdaan oo ceeb iyo xumaan oo dhan uga huftaan oo ugu diidaan gelin hore iyo gelin dambaba waa xaq mushtaragah iyo xuquuq mukhtasoo gaar ah xaqa mushtaragaa bayna allahi wa rasuulihi waa aliimaan litu'minuu biاllahi wa rasuulih xaqa nebiga loo gaar yeelay waa xurmaynta iyo tawqiirka wa tucaziruuhu wa tuwaqiruuh xaqa ilaahay gaarka u hina waa tasbiixda iyo nasahaadda laga nasahayo xumaan wanaag oo dhanna loo sugaayo walaalayaal min tawqiiri اnabiyi sala allahu calayhi wasalama tawqiiru waarisih weynaynta nebiga la weynaynayee layna amray wa tucaziruuhu wa tuwaqiruuh waxaa ka mid ah caalimka dhaxlee dhaxalka nebiga xambaarsanna in la xurmeeyo la weyneeyo oo caalimku maadaama uu dhaxalkii ambiyada uu sido nasiib buu ku leeyahay wa tucaziruuhu wa tuwaqiruuh qayb buu ku leeyahay imaamku waxau yihi badrudiin ibnu jamaaca safxada sagaashan iyo sideed wa min adabihi maca mucallimih athaalith an yandurahu bicayni اlijlaali wayactaqida fiihi darajata alkamaal faina dalika aqrabu ilaa nafcihi bih wakaana bacdu اsalaf إida dahaba ilى shaykihi tasadaqa bishay waqaala allahuma astur cayba shaykii canii walaa tudhib barakata cilmihi minii waxau yidhi imaamku waxa aadaabta ka mida ardaygu uu sheekhiisa kula dhaqmaayo inuu ku eego il weynayn iyo xurmayn ah oo aanu xaqirin oonu odhan kan anaaba iskala weyn oo ka sarreeya ilan barake ka heli maayo cilmigiisa inuu ka ictiqaadiyo darajat lkamaal yacni muطlaqu lkamaal lalkamaalu lmuطlaq dee kamaal dhammaystiran cidina ma laho alkamaalu lilah kamaalka muطlaqa allah iska leh laakiin waa inuu ictiqaadiyo maadaama uu sheekhiisii yahay isaguna uu ardaygiisii yahay dee inuu waxa weeyaan kamaalkii uu cilmiga iyo waxa uu ka dalbayo uu kamaalkiisii haysto waayo taasaa ugu dhow inuu ku intifaaco cilmiga sheekha oo hadduu sheekhaba ka aaminsan yahay inuu wixiisu kala dhiman yaho dhammaysan u ahayn dee ku intifaaci maayo cilmiga uu ka dhegaysanayo salafka qaarkoodna waxay yidhaahdeen oy ahaayeen kuwo markay sheekhooda u tegayaan wax sii sadaqadaysta waxaanay odhan jireen ilaahow sheekhayga ceebtiisa iga qari oo barakada cilmigiisa ha iga zuulin oo ha iga kaxayn dee ka warran haddaad sheekhii aad u ceebtiisiiba doondoonayso ood baadhbaadhayso dee waa ayaan darradii iyo inkaarta dadka qaarkood ku dhacday ka mid ta yacnii dadkii hore waxay ku ducaysan jireen sheekhu dee macsuum maaha oo malag maaha waa bashar wuu khaldamayaa ilaahu ceebtiisa iga qari oo hay tusin barakada cilmigiisana hay seejin laakiin ka isagu doondoonaya ee raadinaya dee cuquubo iyo inkaarunbuu qaatay wuxuu imaamku ku yidhi tadkirada safxada sagaashan iyo sagaal wa yenbagii anlaa yukhaatiba shaykhahu bitaa'i lkhitaabi wa kaafihi walaa yunaadiihi min bucdin bal yaquulu yaa sayidii wayaa ustaad wuxuu yidhi waxaa habboon inaanu sheekhiisa kula hadlin taa'ulkhitaabka iyo kaaftiisa taada mukhaadabka anta taquulu kada iyo kaafulmukhaaabka inaka qulta kada waxaa la diidayaa oo edabta ka baxsan hadalkan mutuxaneed ku taagaysa sheekha marka edabtii waxaa ka mid ah taau lkhitaabi wa kaafihi inaad sheekhaaga kula hadal inaka iyo anta toona ha odhanin meel fogna inaanu uga dhawaaqin sheekhow oo cod dheer aanu u dhawaaqin waayo waa min qilati ladab bal wuxuu odhanayaa yaa sayidii yaa ustaad khaiibu lbaqdaadina waxa uu ihi sida ibnu jamaaca uu ka soo naqliyey yaquulu wuxuu odhanayaa ardaygu marka uu sheekhiisa la hadlaayo ayuha alcaalim ayuha alxaafid wanaxwi dalik iyo wixii la mid ah wamaa taquuluuna fii kada wamaa ra'yukum fii kada wa shibhu dalik maxaad arrintaa ka leedihiin ra'yigiinnu waa maxay oo siiqada jamacu waxay xambaarsan tahay nooc tacdiim iyo weynayna maada taquuluuna oo inakadan mutuxane mujaradka iyo antadan waxa ka xurmo iyo cadamo weyn siiqatuljamaca maa taquuluuna wamaa ra'yukum walaa yusamiihi fii haybatihi ayda bismihi ilaa maqruunan bimaa yushciru bitacdiimih markuu sheekhu ka maqan yahayna ku magacaabi maayo magiciisoo mujarada inuu la socdo mooyaane wax xurmaynta iyo weynayntiisa tusinaya ka qowlihi qaala shaykhu aw ilustaadu kada aw qaala shaykhuna aw qaala xujat lislaam wanaxwu dalik wuxuu yidhi inuu yidhaahdoo kale sheekhii ama macallinkii ama sheekhayagii ama xujatulislaam iyo wixii la mid ah laakiin inuu yidhaahdo un maxamed baa yidhi ama aw cali baa yidhi waa min qilati اladab wa milu dalika qaala sheekh bakr abu zayd fii xilyati طaalib اlcilmi faاndurhu maca sharxi shaykh ibn cuthaymiin calayhi raxmat اllah sheekh bakr abu zaydna hadalkaa tadkiratu yani tadkirada ibnu jamaaco ku sugan oo kale ayaa xilyadiisa bakarna uu ku yidhi markaa bal xilyatu طaalib اlcilmi u noqo iyo sharxa ibnu cuthaymiin baabka ricaayatu xurmati shaykh ilaalinta xurmada iyo xaqa sheekha waxa uu bakar yidhi walaa tunaadihi asheekh bakar abu zayd waxa uu yihi walaa tunaadihi bismihi mujaradan wakhtigii waa dhammaaday mar hore waynu gebagabaynahay jazaakum allahu khayra dee aadaabtii baa dheeraatee waay wuxuu yidhi bakar walaa tunaadihi bismihi mujaradan aw maca laqabihi ka qowlika yaa sheekh fulaan bal qul yaa shaykhi aw yaa shaykhana ha ugu yeedhin sheekha magiciisa oo mutaxan oo keliya ama naanaystiisa oo keliya oo ama hebel uun ha odhan ama sheekh fulaan sheekh hebel ha odhan laakiin waxaad tidhaahdaa yaa shaykhi wa yaa shaykhana waxa uu sheekh bakar diidayaa xataa magaciisa aad sheegtidbe adigoo sheekh raacinaya inay ka fiican tahay in magaciisa aanad soo qaadinba e aad sheekha cabirto yaa shaykhi ama yaa shaykhana falaa tusamihi ha magacaabin buu yidhi sheekh bakar sheekha oo magiciisa ha ku magacaabin fa innahu arfacu fi ladab edabta sidaasaa u sarrayn badan maa fainahu arfacu faina dalika arfacu fi ladab walaa tukhaatibhu bitaa'i lkhiaabi sidii ibnu jamaaco oo kale taa-ulkhitaabna ha kula hadlin aw tunaadihi min bucdin meel fogna ha uga yeedhin hebelow min hayri diraar iyadoon daruuro iyo dan adag aanay kuu gelin wandur maa dakarahu allahu tacaala min adalaalati cala aladabi maca mucallimi annaasi alkhayra sala allahu calayhi wasalama fii qowlihi tacaala laa tajcaluu ducaaءa arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacdaa wuxuu yidhi bal waxaad eegtaa waxa ilaahay uu sheegay ee uu ku tilmaamay markuu ina tusinaayey adabta wanaagsan ee kii ummadda oo dhan khayrka bari waa nebi moxamede lagula dhaqmayo hadalka uu alla yidhi bal u fiirso oo faham ha ka yeelina yeedhmadaad rasuulka u yeedhaysaan sida idinku ay isugu yeedhaan oo yaa muxamed ha odhannina yaa nebiy allah yaa rasuul allah ugu yeedha laakiin sidaa idinku isugu dhawaaqaysaan rasuulkaa ugu dhawaaqina baa layidhi marka dee rasuulka kii dhaxlayna adabtaas nasiib iyo qayb buu ku leeyahy waxa uu sheekhuu yidhi qodobkanaynu ku soo gebagabaynanaaye wa kamaa laa yaliiqu an taquula liwaalidika dilubuwati tiiniyati yaa fulaan aw yaa waalidii fulaan wuxuu yidhi bakar sheekh bakar calayhi raxmat ullah sidaanay u habboonayn inaad waalidkaagii ku dhalay waa aabbihii tiiniga ahaa waa ubuwatu nasab aabbihii ku dhalay sidaanay kuugu habboonayn inaad tidhaahda yaa fulaan muxamedow inaad iska tidhaahda aabbaha aw yaa waalidii fulaan ama aabba maxamedow adoo aabbale magaciina aad ugu yeedho sidaanay kuugu habboonayn waayo dee waalidka miyaynu ku nidhaahnaa hebelow ama aabba maxamedow aabbo un baynu idhaahnaa marka waxau idhi sidaanay waalidkaba taasi ugu habboonayn falaa yajmulu bika maca shaykhik sheekhaagana kuma habboona hebelow iyadoo sheekhii aad raacisiy iyadoonaad raacinba kuma habboona magacowguye yaa shaykhanaa wa yaa shaykhii ayaa ku habboon falmucallimu huwa abuuka fi diini ubuwatan diiniya mucallimku waa aabbahaagii diinto waa aabba diineed oo ubuwada tiiniga aba ka sarreeya imaamu sarnuuji tacliimulmutacallimka waxa uu ku yidhi fa ina man callamaka xarfan waaxida mima taxtaaju ilayh fi diini fahuwa abuuka fi diin ninka xaraf diinta ka midood u baahan tahay ku baraa waa aabbahaaga diineed dee aabbahaaga diineedna waxa uu kugu leeyahay xurmo iyo xaq aada iyo aada u weyn horta dee waxaa la yidhi allabiibu takfiihi lishaara qofka caaqilka ah tilmaam baa ku filan in wax loo tilmaamo qofka labiibka ah waxaa ku filan tilmaanta marka tilmaantii waabaynu dhaafnay oo wakhti dambaynu maraynaaye waxaana weeyaan maqtacii labaad baynu dhexda kaga jirnay midna mabaynaan gaadhine waxaan laakiin ku soo koobayaa yaa alabata alcilm haddaad doonaysaan cilmigiinu inuu noqdo kii naafic ahaa ee lagu aflaxay sidii culimmadii hore waxaad ku dadaashaan kow xurmada iyo weynaynta cilmiga oo cilmiga laftiisaa xurmo gaara u baahan meel walba ha dhigin cilmiga halkiisa ku habboon la doono laba sheekha kuu dhigayana xurmee oo afkaaga iyo addinkaaga ka ilaali saddex kitaabkaad ka dhiganaysana xurmee hadallada aynaan gaadhin ee muhiimka ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa ee muhiimka ahaa sida kita kutubta aada ula dhaqmayso kitaabka xurmeeya oo kutubtu siday u kala sarraysay u kala xurmo iyo xaq badanta kitaabka ilaahay ee qur-aankaa ugu xaq badan oo ugu xurmo badan xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa ku xiga shuraaxda waxa weeyaan tafsiirka qur-aanka iyo kuwa axaadiida ayaa ku xiga fiqiga iyo usuulkiisa iyo culumta kale aalada ayaa ku xigta culuumta sidaa ay u kala mudan tahay u kala xurmeeya oo u kala xaq siiya iska ilaaliya kitaabka inaad dhulkaa dhigtaan iyadoonay waxba ka xigin had iyo jeer ardaydu markay kutubta halkaa ku goglaan waxaan ku idhaahdaa irfac ilkitaaba yarfacuka allah war kitaabka kor u qaad ilahay ha ku karaameeye kitaabkii oo sidaa u kala wadhan oo dabayshu yacni kolba dacal iyo dhinac ay u qaadayso oo laga tallaabsanayo markaad aragto waxaad dareemaysaa adabkii dadkii hore inay khilaafsan tahay hadallada aan idiin sheegayaana kutubta adabka way ku qoranta intay naga dhimanna waxa weeye kutubta adabka kuma dadaalo barashadooda dadaalkeennu funuunta kale u badan yihi laakiin waxaad ogaataa cilmigaaga iyo caqiidadaada iyo fanni walba quruxdiisu waxay ku jirtaa adabka inaad barato kitaabka halkaa ku gogline wax u dhexaysiiyo isaga iyo dhulka wax u dhexeeyaan kitaabka wax walba ha duldhiginoo alkitaabu yacluu walaa yuclaa calayh moobilkiibaad duldhigaysaa qalinkiibaad duldhigaysaa haddaad doonto waabaad jiqilaysanaysaa waad ku tiirsanaysaa waa qilat ladab kitaabku waa inuu sarreeyo oo xurmo iyo xaq u yeesho walaalayaal inahaasaan hadalkayga ku soo koobayaa waana muxaadaro kolley u baahnay dee majaalis intan ka badan wakhti badan baanan idinka qaatay aad iyo aad raalli uga noqda nadwadanna waxay hordhac u ahayd duruusta cilmiga ah ee masjidkan barakaysan lagu camiri doono ee uu hormoodka u yahay sheekh abu xudayfa sheekh cabdiraxmaan waxaan idinku baaqayaa kulligiin intay maqlaysa iyo inta hadalkaygu gaadhi doonaba sharaf bay maanta inoo tahay inuu cilmigu afaafkiinna iyo gurigiinna idinku yimaado oo cilmigii sidii sheekh muuse uu tilmaamay bilaha loo socotaynayey ee masaafada dheer loo safraayey maanta gurigaagiibuu kuugu yimid kitaabkiibaad haysataa sheekhiibaad haysataa goobtiibaad haysataa waa nicmo dad fara badani aanay haysan culuumta ay hordhaca u ahayd kelimaadkani ee masjidkan lagu camirayo kacaba oo ka fara qabsada oo ka faa'idaysta oo ha fudaydsanina wafaqa allahu ljamiic limaa yuxibu wayarda w sala allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala alihi wsaxbihi wslm walxamdu lilah
أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته